magaalada kismaayo ayaa maanta laga dahfuray kulan muhiim ah oo lagu midanaya haweenka jubbaland kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland ururada haweenka jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulanka ayaa waxaa loogu hadlayay xoojinta wadashaqaynta iyo isku xirka haweenka qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhex jira si loo mideeyo codkooda laguna horumariyo ka qaybgalka haweenka ee siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska xuquuqul insaanka jubbaland marwe cadar cabdulaahi ismaaciil ayaa tilmaamtay in haweenka jubbaland ay leeyihiin awood iyo door muhiim ah oo wax ku ool ah hase yeeshee loo baahan yahay in si midaysan loogu istaago horumarinta xuquuqdooda iyo ka qaybgalka go'aamada muhiimka ahi ee bulshada alla subxaana wa tacaala mahadsan annagoo nabada halkaan sukaana keenay waxaan aada ugu faraxsanahay maanta kulankan oo gabdho keliya ah gabdhaha reer kismaayo qaybahooda kala duwan hadday yihiin gabdhaha ganacsatada ah gabdhaha culimmada ah gabdhaha waxbarashada ama dugsar ama jaamacad ha noqoto gabdhaha ka shaqeeya dowladda ama wasaaradaha gabdhaha urada haweenka gabdhaha hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya maxay ahayday hadday tahay internationalka iyo localka labadaba ee maanta halkan oo lagu dhan yahay barnaamijkan waa barnaamij kusoo kordhin doonaa gabdhaha reer jubbaland kusoo kordhin doonaa qorshe cusub oo ah baahida aan qabno ah maxaa horta naga maqan maxaan hiigsanaynaa maxaan maxay ahayde rabnaa inaan qabsanno islasweydiiyo waxay soomaali dhacdaa war la helaa tala la helaa maanta meesha aan joogno iyo wixii aan u baahannahay markaas caddayno oon sheegno oon maanta diyaar isdiyaarino ayaa laga jawaabi karaa marka warka afkiinu rabaa inuu kasoo baxa maanta halkaan waxaan u fadhinaa inaan sheegno haweenkeena wixii aan soo qabanay iyo waxa noo dhiman inaan kala caddayno oo wixii noo soo qabanayna la xoojiyo waxa naga maqanna aan wadadeedii aan marno oo keenno haddii ad yidhaahdo marka barnaamijka saasuu ku saabsan yahay waxaanan ka tegin gabdhaha baariyaha gaarka ah qabo oo nala jooga ayagana waxay ahayday mudnaantooday leeyihiin barnaamijkan wuxuu idiin faa'iideynayaa waxyaabo badan gabadh kasta fikirkeeda waa inay miiska soo saartaa wuxuu kaloo barnaamijkan u yahay hordhac u yahay maxay hayde inaan isdhexgalkeena iyo wadajirkeena iyo ka shaqaynta wanaageena inaan isdhexgalka iyo iswaraysi mar walba ah inaan samayno saa darteed shirka wuu noo furan yahay